bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii saddex iyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum weli waxaan ku jirnaa ghaswat lbadri اlkubraa dagaalkii beder ee weynaa ayaan ku jirnaa cinwaankii ahaa maka tatalaqaa naba alhaziima maka oo nimankii firxadka ay soo jabay uu kolba mid imanayo uu waramayo ninkii koobaada yimid waxaan ahay alxayshumaan nin la dhihi xaysumaan nin la yidhaha buu ahaa ka labaadna wuxuu ahaa abu sufyaan bn alxaaris ibni cabdilmutalib oo u waramayey abulahab nin abu raafic la yidhaahdo oo mowla alcabaas ahaa markii dambena mowla rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ahaa ayaana ka waramaya weli isagii baan marka wadaynaa sheekadii uu ka sheekeynayay qaala abuu raafic wuxuu yidhi fa rafactu waxaan sare u qaaday dunuba alxujrati xujradii darafteeda yaan biyaddii gacanteeda kor ugu qaaday meelaha daahiya waxbaa saarnaa uma qultu waxaan idhi tilka taasi wallaahi baan ku dhaartay almalaa-ikatu weeye nimankan cadcad ee fardaha saaran fardaha giirgiiran saaran ee cirkiga dhulka dhexdooda maraya idin baabi'iyey kuwaasi waa malaa'igtii baan idhi intaan isayn kari waaye qaala abuu raafic wuxuu yidhi fa rafaca wuxuu sare u qaaday abuulahabin yadahu gacantiisii fa daraba biha wajhi wejiga ayuu iga dharbaaxay darbatan dharbaaxo shadiidatan oo aada iyo aada u xoog badan fa thaawartuhu waanu isla boodnay goraddaanu isdarnay thaawara waxa weeyaan thaawaba way isla boodeen weeye ama way legdameen tabar bayaanan haynin mar haddii lay dharbaaxay fa thaawartuhu waanu isku boodnay buu yidhi hoo goraddaannu isgelinay waan legdanay faxtamalanii wuu i xambaartay kor buu ii qaaday fa darabafa daraba biya al arda dhulka ayuu igu dhuftay dhulka iga soo gooyey uma markaa kadib baraka calaya wuu igu dul fadhiistay yadribuna isagoo itumaya wa kuntu waxaan ahaa buu yihi rajulan nin daciifan oo iska tabar yar fa qaamad waxaa kacday umulfadl umulfadli baa kacday oo xaaskii cabaasa ilaa camuudin qori laambay soo qaadatay ama tiir oo min cumadi lxujrati xujradii ama qolkii aanu ku jirnay tiirarkeeda ka mida udub udub bay soo qaadatay fa akhadatu way soo qaadatay fa darabatu way la dhacday ninkii ahaa abulahab bihi udubkiibay la dhacday darbatan darbad bay ku dhufatayoo falacaqat waxay dakhartay ama waxay jeexday haddaan rabtaba dheh falaqad dheh falaqad ay dhambashay ama ay dilaacisay fii ra'sihi madaxiisa shajatan shajatan dakhar munkaratan oo fool xun dakhar xun ayay ku dhufatay wa qaalad waxay ku tidhi atastadcifuhu miyaad tunjileecsanaysaa an qaaba canhu sayiduhu inuu sayidkiisii ka maqan yahay miyaad saa ugu gelaysaa fa qaama wuu iska kacay inuu haween la dagaalamo ma rabin oo iyagoon xataa sharaf lahayn haweenka laakiin way iska ilaalin jireen muwaliyan isaga oo dubur jeediyo sii socda daliilan oo dulaysan fa wallaahi baan ku dhaartay maa caasha muuse noolaan buu yidhi ilaa sabca layaalin toddoba habeen maahane xataa ramaahu allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga rido bilcadas bilcadsati cudur cadsa la yidhaahdo oo oo kud oo kale ah kud nabar baa soo baxaya nabar xun ayaa ka soo baxaya qofka nabar xun baa ka soo baxaya bilcadsati oo bilcadasati wahiya qurxatun boog weeye boogtaasoo tatashaamu bihaa ay sharaysato alcarabu carabtu waa kudkii uun ilan waa la kala qaadi ah fa qatalatu markaasay dishay oo ninkii abujahl abulahaba halkaas ugu dambeeyay isna fa tarakahu banuuhu wiilashiisi way iskaga tageen may aasin ilaa ninkii usoo dhowaada ee cudurka ayuu qaadayaa waa la sharaysanayay wa baqiya bakhtigiisii bannaanku iska yaalay alaaata ayaamin saddex maalmood oo laa tuqrabu aan loo dhowaanayn janaasatahu aaskiisa aan loo dhowaanayn walaa yuxaawalu aan la iskuna dayinin dafluhu in la duugo ama la aaso falamaa markii khaafuu ay ka cabsadeen wiilashiisu assubbata dhegxumo fii tarkihi ka tegitaankiisa halka hadday u dhaafaan in dhegxumo bay ka cabsadeen xafaruu lahu god bay u qadeen uma dafacuuhu waxay ku riixeen bicuudin udub fii xufratihi godkiisii ayay kula rideen wa qadafuuhu markaasa waxay ku tooreen bilxijaarati dhagxaantii min baciidin meel fog ayaa dhagxaan looga soo tuurtuuray xataa waarow waaruuhu ama xataa waarawhu ilaa ay ka qariyaan haakadaa sidaasay talaqad ay la kulantay makatu magaalada maka dadkeedaa loo jeedaaye ambaa alhaziimati jabkii assaaxiqati ee xaaqay aan waxba reebin ee xumaa warkeedii ayay la kulmeen oo fii maydaani badrin goobtii beder ay ku jabeen waqad athara wuu saameeyey daalika arrintaa ayagaa fiihim iyaga ayuu saameeyey atharan saameyn sayi-an faalxun aad jiddan aad u faalxun xataa manacuu ilaa ay ka mamnuucaan oy diidaan anniyaaxata in loo baroorto cala alqatlaa raggii la dilay in loo baroorto dhaqan bayna ahaan jirtay lianlaa yashmuta fii bihim si aynan ugu wiirsanin almuslimuuna dadka muslimiintii si aynan ugu wiirsanin ama ugu digdiganin intaba waa la yidhaha wiirsi iyo digdigashi iyo siaan loogu wiirsanin ama loogu digdiganin in la ooyo ayay diideen wa min adaraa'ifi arrimaha yaab kale waxaa ka mid a ana alswad ibn lmualib ninka la yidhaha aswad ibn lmualib nin la yidhaha usiiba waxaa la asiibay oo la dilay halaaatun saddex oo min abnaa'ihi wiilashiisa ka mid a yooma badrin dagaalkii beder wa kaana wuxuu ahaa ninkaas alswad ibn lmualib la yidhaha wuxuu ahaa yuxibu kii jecel an yabkiya inuu ooyo calayhim wiilashiisaa la dilay inuu u ooyo ayuu jeclaa wa kaana wuxuu ahaa dariira albasari mid indhala'na wuu ahaa waana loo sheegoo lama ooyi karaa layidhi fa samica wuxuu maqlay leylan habeen sawta naa'ixati naag ooyeysa dhawaaqeed ama codkeed ayuu maqlay fa bacatha wuxuu diray khulaamahu addoon uu lahaa ayuu u diray wa qaala wuxuu ku yidhi undur bal iisoo fiiri oo iisoo eeg hal uxilla nux annaxbu warbaroortii miyaa laysu fasaxay hal uxilla miyaa laysu xalaaleeyey oo ma laysu fasaxay annaxbu baroorti halbakad ma oyday qurayshun qoraysh calaa qatlaaha raggeedii la laayay ma oyday intaa iisoo ogow buynu lacallii waxaa laga yaabaa hadday taasi dhacdo abki inaanu ooyo calaa abi xakiima ninka abay xakiime la dhihi jiray oo ibnahu wiilkiisa ahaa wuxuu yidhi fa ina jawfi aniga ubucdaydu uurkayga hoose iyo gudahaygu ixtaraqa qad ixtaraqa wuu gubtay fa rajaca alghulaamu hulaamkii ayaa soo laabtay wa qaala wuxuu yidhi inamaa cid kale meehee hiya iyada taa ooyeysaay imra'atun haweeney weeye oo tabkii ooyeysa calaa baciirin calaa baciirin awr lahaa ay lahayd oo adallathu ay lumisay awr ka lumay ayay u ooyeysaa falam yatamaalak wuu is-celin kari waayey oo al aswadu nafsahu naftiisa ayuu celin kari waayey wa qaala wuxuu yidhi wuu ooyey wuxuu yidhi atabkii an yadilla lahaa baciirun wa yamnacuhaa min annowmi suhuudu falaa tabkii calaa bakrin walaakin calaa badrin taqaasarat aljuduudu calaa badrin saraati bahi husaysin wamakhsuumin warahti abilwaliidi wabakii in bakayta calaa caqiilin wabakii xaarian xaarihan asad alusuudi wabakiihim walaa tusamii jamiican wamaa liabii xakiimata min nadiidin alaa qad saada bacdahum rijaalun walowlaa yowma badrin lam yasuudu saasuu ku ooyey oo wuxuu yidhi atabkii naagtaasi atabkii ma waxay u ooyeysaa an yadilla inuu ka lumay lahaa iyadii baciirun rati inuu ka lumay miyay naagtaasi la ooyeysaa oo wayamnacuha uu u diidayaa ritigaa ka lumay oohinta ay u ooyeyso min annawmi hurdada assuhuudu walwal ama araq hurda la-aan miyaa u diidaa falaa tabkii wuxuu ihi ku naagta waxaad ku tidhaha falaa tabkii ha ooyin calaa bakrin bakar ha u ooyin walaakin calaa badrin bader u ooy baderkii taqaasarat iljuduudu nasiibkii iyo ayaankiiba uu uu soo gaabtay nasiib iyo ayaanba uu soo gaabtay markii maalintii ninkaa la yidhaahdo beder la dilay wixii nasiib la dhihi jiray ama ayaan la dhihi jirayba uu iska soo gaabtay oo ayaan dambe uusan jirin calaa badri ninka beder la yidhaha u ooy baa jiray yuu yidhi haddana waxaad u aydaa saraati bani husaysin reer bani husays nin doorkoodii ama ninqartoodii saraa waa ninqarta ama nindoorka wa makhsuumin iyo reer makhsuum ninqartoodii wa rahti abilwaliidi iyo abilwaliid kooxdiisii ninqartoodii u ooy wa bakki ooy imbakayti haddaabaad ooyeyso calaa caqiilin caqiil u ooy wa bakii xaaritan xaarithna u ooy xaarithkii asad al usuudi libaaxyada oo dhan libaaxooda ahaa wa bakiihim u wada oy walaa tusamii jamiican magacyadoodana ha sheegsheegin laakiin wamaa liabii xakiimata min nadiidin laakiin ninka abi xakiimo la yidhaahdo oo wiilkiisa ah min nadiidin wax u dhigmay isaga ma jirin kaas wax u dhigmay ma jirin kaah loo ooyo markaasaa wuxuu ku soo khatimay isagoo u duurxulaya muslimiinta gaar ahaan ansaartii wuxuu ihi alaa qad saada waxaa madax noqday buu yidhi bacdahumu raggaa la laayay aan soo sheegay dabadood markii la laayay waxaa madax noqday rijaalun rag ayaabaa madax noqday buu yidhi walowlaa yowmu badrin maalinta bader haddiisan jiri lahaynna lam yasuudu madaxa maysan noqdeen buu yidhi marka taasi waxaa weeyaan hingashii saarayd magaalada maka oo firxadkii iyo jabkii iyo hebel la dil oo hebel la dil oo hebel la dil warkooda uu yahay ka-aabada iyo hingasha saarayd madiinana aynu u nimaadno iyo faraxii saarnaa almadiinatu magaalada madiine oo tatalaqaa helaysa ambaa an nasri guusha warkeedii helaysa walamaa markii tamma uu dhammaystirmay alfatxu guushii lilmuslimiina muslimiinta uu u dhammaystirmay guushii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala arsala wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bashiirayni laba nin oo bishaaraysa yuu ilaa ahli lmadiinati magaalada madiine u diray liyucajila si uu ugu dedejiyo lahum iyaga albushraa bishaarada arsala wuxuu diray cabdallaahi bnu rawaaxa ninka la yidhaha radia allahu tacaala canhu ayuu diray bashiiran isagoo u bishaaraynaya ilaa ahli lcaaliyati magaalada madiina qeybteeda sare magaalada madiina markaas qeyb sare iyo qeyb hoose ayay lahayd qeybta sare ayuu u diray wa arsala zayd ibnu xaaritha zayd ibnu xaarithana wuxuu u diray bashiiran isagoo u bishaaraynaya ilaa ahli saafilati xagga hoose dadkeeda magaalada xagga hoose wa kaana waxay ahaayeen alyahuudu yahuudda iyo walmunaafiquuna munaafiqiintii qad arjafuu kuwa gilgilay filmadiinati magaalada madiine ayay gilgileen oy ruxruxeen biishaacati dacaayaati alkaadiba dacaayado been ah faafin ay faafinayaan ayay magaaladii oo dhan ku gilgileen xataa intii ayay faafiyeen innahum iyagu ashaacuu waxay faafiyeen khabara maqtali nabiyi sala allahu calayhi wasalama war ku saabsan in nebigiiba la dilay ayay magaalada ku faafiyeen walamaa markii ra-a uu arkay axadulmunaafiqiina munaafiqiinta mid ka mid ihi zayd ibnu xaaritha zayd ibnu xaaritha oo raakiban fuushan ama saaran alqaswaa'a hashii qaswo la dhihi jiray naaqata rasuulillaahi rasuulka ilaahay hashii u fuuli jiray markuu arkay hashii rukuubku ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ninka munaafiqii laqad qutila muxamadun maxamed waa la diluu yidhi daliil haadihi tantadu naaqatuhu waa hashiisi hashiisii rakuubka u ahayd soo maaha nacrifuhaa waa naqaanaa wahadaa kanina zaydun weeye oo laa yadri aan garanayn buu yidhi maa yaquulu waxa uu leeyahayba ma garanayo bui wax alla wuxuu leeyahay warkiisa waxba kama jiro waa nin dhakafaarsan buu yidhi waa nin dhakafaarsan waxba kala garanayn min arucbi argagax wa jaa-a wuu yimid buu yidhi fallan isaga oo baxsad ana oo soo jabayna wuu idin yimid falamaa markii balaqa magaalada ay soo gaadheen ar rasuulaani labaduu rasuulku soo diray axaata bihimaa waxaa ku isku soo gadaamay almuslimuuna muslimiintii wa akhaduu muslimiintu waxay bilaabeen yasmacuuna inay ka dhagaystaan minhumaa labadooda alkhabara warkii xataa markii ama xataa intii ta-akada uu hubaalka noqday uu ka sugnaaday ladayhim agtooda fatxu lmuslimiina muslimiinta guusha alla siiyey ay maaragtay xaqiiqo uga noqotay ee ka sugnaatay agtooda fa cammat waxaa caam wada gaadhay kala wada gaadhay magaaladii fa cammat waxaa camimtay oo magaalada dhan wada gaadhay albahjatu farax waasuruuru iyo farax waa isla mid eh wahtazat way gilgilatay arjaau lmadiinati magaalada madiina daafaheedu iyo dacaleedeedu tahliilan maaragtay tahliil laa ilaaha ila allah waayo tahliishu watakbiiran iyo allaahu akbar yaa isqabsatay magaaladii oo dhan dadkii marka loo sheegay wataqadama waxaa horu soo baxay ru-uusi lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii aladiina kuwaasoo kaanuu bilmadiinati magaalada madiina ku sugnaabaa waxay soo baxeen ilaa ariiqi badrin wadadii beder xaggeeda ayay soo aadeen liyuhani-uu si ay ugu bogaadiyaan rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bi hada alfatxi guushan almubiini ee cad qaala usaamatu bnu zaydin wuxuu yidhi usaamatu bnu zayd yaa wuxuu yidhi ataana alkhabaru warkii guusha ayaa noo yimidoona soo gaadhay xiina markii sawayna turaaba carada aan ku rognay calaa ruqaya gabadha ruqya la yidhaahdo binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo dhimatay allatii ruqyadaasoo kaanat ahayd cinda cuhmaan bni cafaan cuhmaan bni cafaan uu qabay yaa waxay dhimatay intii xaggaa lagu maqnaa beder kaana rasuulullaahi waxaa rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam khallafanii calayha kii iyada ii reebay ilan way jirneed markaas mac cuhmaan iyo cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan ibnu cafaan iyo usaamat ibnu zaydba waa la reebay si ay maaragtay u baxnaaniyaan ruqyo oo xanuunsanayd ruqyana way geeriyootay annagoo aasnay markaan aasnay ayuu warkuuna soo gaadhay haddana aljeyshu nabowi ciidankii nabiga oo yataxaraku naxwa almadiina xagga magaalada madiina usoo nuuxnuuxsanayo usoo dhaqaaqaya aqaama wuxuu ku nagaa ku nagaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahay bibadrin meesha beder layidhaah bacda intihaa'i almacrakati dagaalku markuu dhammaaday kadib halaathata ayaamin saddex maalmood wa qabla raxiilihi intii uusan soo raranin uusan meeshii ka soo guurin min makaani almacrakati meesha dagaalku ka dhacay waqaca waxaa dhacay khilaafun khilaaf baa dhacay bayna aljeyshi ciidanka dhexdiisa khilaaf baa ka dhacayoo xowla alghanaa'imi wixii gaalada laga soo furtay ayaa la isku khilaafay walamaa markii ishtadda uu faraha ka baxay uu adkaaday haada alkhilaafu khilaafkaasi amara rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu amar ku bixiyey bian yuradda in la soo celiyo bian yarudda aljamiicu dadka dhan aljamiicu asxaabta dhani inay soo celiyaan maa biaydiihim waxay gacanta ku hayaan nin walba wuxuu soo qabsaday uu lahaa anigaa leh inay iska wada keenaan oo rasuulka agtiisa loo keeno fa facaluu way faleen amarkii rasuulka waa la qaatay uma markaa kadib nasala alwaxyu waxyigii ayaa soo degay bixalli haadihi lmushkilati mushkiladan iyada ah furdaaminteeda ayuu waxyuu kusoo degay sida la isu khilaafay iyo sida lagu furdaamiyeyna waa tantada waxay kasoo waxay waxay kaaga waxay ka soo baxaysaa xadiidu cubaadat bnu saamit oo hadda soo socda can cubaadat bnu saamit waxaa laga wariyey xadiidkaana ilaa imaam axmed iyo xaakim yaa wariyey can cubaadat bnu saamit waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi akhrajnaa waanu baxnay maca nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan la baxnay fa shahidnaa macahu badran dagaalkii beder ayaanu xaadirnay oonu ka qayb gallay dagaalkii beder baanu gallay faltaqa naasu dadkii ayaa fooda isdalay oo kulmay naaska waxaa laga wadaa muslimiintii jeyshkii muslimiinta ee kuwii gaalada fa hazama allahu ilaahay wuxuu jabiyey alcaduwa cadowga ayuu jabiyey maxaa jira xaqiiqada ilaahay baa jabiyey fanalaqat fanalaqat daa'ifatun fanalaqad waxay ku jaqaafisay oy ku oroday oy ku dhaqaaqday daa'ifatun qolo oo muslimiintii ka mid ihi fii aathaarihim gaaladii cararaysay raadkooda iyo cagta cagta u saareen yutaariduuna iyaga oo caydhsanaya wayaqtuluuna iyaga oo dilaya qolo markaa hami kale ma lahayn gaaladan inay laayaan ama ay soo qaqabtaan maahane qolo kalena iyadu ujeed meel kale ay aaday wa akabat waxay ku foorarsatay ama ku runduudsatay ku runduudsatay ama ku foorarsatay daa'ifatun qolo kalena cala almaqnami wixii haniimo ah ee gaalada laga soo furtay xoolo ah yaxrusuunahu iyagoo waxaas soo xaraysanaya nin waliba uu soo xaraysanayo wa yujmicuunahu soo urursanaya marka qolo xoolihii bay soo urursay qolina cadowgii bay eriday sow laba maaha qolada saddexaad wa axdaqat waxay isku soo gadaantay daa'ifatun qolo kalena birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam iyo waardiye ka hayseen waa sacad ibni macaad iyo kooxdii ansaarta ahayd ee dhallinyarada ahayd rasuulka ilaahay bay isku soo gadaameen laa yusiibu alcaduwu si uusan cadowgu u hele laa yusiibu alcaduwu si cadowgu uusan rasuulka u waxyeelaynin khiratan si maxaanku dhagar ah isagoon laga warqabin marka waardiyay ka ahayn ka hayeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam saddexdaa qolo ayaa kala kala ahaa xataa idaa kaana alleylu markuu habeenkii ahaaday oo dagaalkiina u dhammaaday wafaa annaasu dadkina ay soo laabteen bacduhum ilaa bacdin qaarba qaar kale loo soo laabtay oo warwaran oo layswarsaday xoolihiina la arkay qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii jamacu lghanaa'ima haniimooyinka kuwa soo urursaday waxay dhaheen naxnu annaga yaa xaweynaaha xoolahan soo urursannay annaga ayaa soo qabsannay xawaa waa koobid moogtahay wax lasoo koobtay oo lasoo goobaystay oo lasoo qabsaday sidaa darteed annaga iska leh walaysa muusan ahanin liaxadin cid kale oon annaga ahayn fiiha xoolaha nasiibun wax sad ah kuma leh wa qaala waxay yidhi alladiina kuwii kharajuu baxay fii talabi alcaduwi cadowga raacdadiisa kuwii u baxayna waxay dhaheen lastu maydaan ahaanin axaqa kuwa nooga mudnaansho badan bihaa xoolahan minaa annaga kuwa nooga xaq badan ma tiidin nooga mudnaansho badniin maxaa jira naxnu annaga naxaynaa annagaa ka dheeraynay oo ka fogaynay oo ka caydhinay minhaa xoolahan alcaduwa cadowga wahasamnaahu annagaa jebinay waa iska soo urursadeen idinku maxaad ku leedihiin wa qaala waxay dhi alladiina kuwii axdaquu birasuulillaahi rasuulka ilaahi isku gadaamay ee waardeeynayna waxay dhaheen khifnaa waxaan ka baqnay an yusiiba alcaduwu cadowgu inuu asiibo uu haleelo uu waxyeeleeyo minhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam khiratan si gaadma ah fashtaqalnaa waxaanu ku mashquulsanayn bihi rasuulka waardeyntiisa marka waxba nagama xigtaan khilaafkaasi markuu dhacay fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can il anfaali haniimadii ayay ku weydiinayaan haniimadii gaalada laga soo qaatay qul waxaad ku tidhaahdaa al anfaalu haniimada lilaahi allah ayay u sugnaatay iyo warasuuli rasuulkay u sugnaatay xukunkeeda iyo taladeeda waxba idinku idinkuma lihidin kuwii soo qabtay kuwii gaalada caydhiyey kuwii rasuulka ilaalinayay kulligiin waxaad ku leedihiin tala ma leh talada waxaa iskale ilaahay rasuulka ayaa arrintaas ka talinaya idinku iska keena ee fattaqullaaha ilaahay ka cabsada oo ilaahay amarkiisa qaata lilfattaqu adiga saddex shay baa la faray taqwallaahi inay alla ka cabsadaan wa aslixuu daata beynikum inay iyaguna heshiiyaan oo khilaafkan dhexdooda ay iska daayaan wa atiicu llaaha wa rasuulahu iyo inay ilaahay rasuulkiisa warkooda qaataan in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniintihiin sidaas ayaa lagu xaliyey rasuulkana uu u wada qeybiyey saddexdiiba si siman buu ugu qeybiyey fa qasamahaa faqasama wuu qeybiyey haa haniimadii rasuulullaahi rasuulkii sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bayna almuslimiina muslimiinta ayuu u qeybiyey si siman ayuu ugu qeybiyey wa bacda an aqaama rasuulku markuu ku nagaaday kadib wa bacda an aqaama markuu ku nagaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bibadrin meesha bader layidhaha talaatata ayaamin saddex maalmood taxaraka meeshaas ayuu ka soo dhaqaaqay bijeyshii ciidankiisa ayuu la soo dhaqaaqay naxwa almadiinati xagga magaalada madiine ayuu ula soo dhaqaaqay wa macahu isagoo uu wato al asaara maxaabiistii oo min almushrikiina mushrikiintii ahaa waxtamala haddana wuxuu soo qaatay macahu annafla nafligii nafligii hadda waxaa laga wadaa kulli waxaa laga wadaa haniimadii intaan la qaybinin wuu qaybin doonaa alladii haniimadaasoo usiiba min almushrikiina gaalada laga soo helay wa jacala calayhi xoolaha ilaalintooda wuxuu rasuulku yeelay cabdulaahi bni kacab ninka la yidhaah falamaa markii kharaja rasuulku ka soo baxay min madiiqi safraa meesha safro la yidhaahdo ee cidhiidhgeedii markuu ka soo baxay nasala rasuulku wuxuu ku furtay oo ciidankii lagu dejiyey calaa kathiibin meel harciideeda oo bayna almadyiqi wa bayna annaasilati labadaa udhexaysa madiiqa iyo naasila udhexaysa wa qasama wuu qeybiyey hunaalika halkaasuu alghanaa'ima waxalle wixii haniimo ahaa buu cala almuslimiina muslimiinta u qeybiyey cala asawaa'i si siman bacda an akhada minha alkhumus shan meelaadoo meel oo allaya rasuulkiisa ahaa markiiuu ka saaray wa cindamaa markii wasala uu gaadhay rasuulku ila safraa meesha la yidhaahdo amara amar wuxuu ku bixiyey biqatli nadar ibn alxaari nadar ibn alxaari waa taqaaniin waa kii intuu furus iyo meelaha tegay qisasta iyo sheeka beeraleeyada intuu ka soo bartay mar walba dhihi jiray meeshuu nabigu fadhiisto uu dadka qur-aanka ugu sheego uu ku wacdeeyo intuu fadhiista uu dhihi jiray anigana iga dhagaysta akhbaartii marka wuxuu haya waa asaatiiru lawaliina kii dhihi jiray wey nadar ibn alxaari alla diluuli wa kaana wuxuu ahaa huwa isaguba xaamilu liwaai lmushrikiina yowma beder maalintii beder mushrikiinta calanka ninkii u siday buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa min akaabiri mujrimi quraysh quraysh mujrimiinteeda dembiilayaasheeda kuwii waaweyn ayuu ka mid ahaa wa min ashaddi nnaasi dadka kuwa ugu daran kaydan dhagar iyo shirqool lilislaami islaamka la kaydo oo la dhagro oo la shirqoolo ayuu ahaa wa iidaa'an dhibitaan lirasuulillahi rasuulka ilaahay la dhibo fadaraba cunuqahu qoorta waxaa ka gooyey caliy bnu abi taalib ayaa ka gooyey walamaa markii wasala uu gaadhay ilaa cirqi dubaya meesha laydhaha markuu gaadhayna amara rasuulka amar wuxuu ku bixiyey biqatli cuqbata ibnu abi mucayd ninka laydhaha in la dilo laba maxbuus bay ahaayeen laakiin maxaabiis caadi ma ahayne mujrimi xarbin bay ahaayeen waqad aslafnaa waxaan horu soo sheegnay bacda maa shay qaarkii waxaasoo kaana calayhi ninkaasi uu ku sugnaa oo min iidaa'i rasuulillaahi rasuulka ilaahay dhibkii u dhibi jiray fa huwa isagu alladii kii weeye alqaa dusha kaga tuuray rasuulka salaa jazuurin geel caloolaydi iyo mandheerti calaa dahri rasuulillaahi rasuulka ilaahay dhabarkiisa saaray weeye wa huwa isagoo rasuulku fi salaati salaad ku jira kow wa huwa haddana alladii kii weeye khanaqahu rasuulka ceejiyey ama mirjiyey biridaa'ihi go-iisa oo wakaada sigay yaqtuluhu inuu dilo lowlaa ictiraadu abi bakrin haddii abuu bakar uusan soo kala dhexgeli lahayn falamaa markii amara rasuulku amar ku bixiyey biqatlihi dilkiisa qaala wuxuu yidhi man lisabiyati war caruurtii anigu aan lahaa yaa aabba u noqon doona yaa muxamedu qaala annaar buu guhi rasuulku faqatalahu waxaa dilay caasim ibnu thaabit alansaari wayuqaalu caliyu bnu abi taalibna waa la yidhaah wa qatlu haadayni taaqiyeyni labadan mujrim ee xadgudbay dilkoodu waxa weeyaan wa kaana wuxuu ahaadhe qatlu haadayni taaqiyeyni labadan dembiile ee waaweyn dilkoodu waajiban waajib buuba ahaa nadaran haddii la tixgeliyo oo la fiiriyo ilaa sawaabiqihimaa dembiyadii ay horu galeen falam yakuunaa maysan ahayn min al asaara maxabiis caadi a maysan ahayn faxasb oo keliyad bal kaana waxay ahaayeen min mujrimi alxarb dembiilayaal dagaal bay ahaayeen isti- bil istilaaxi alxadiid eray bixinta cusub ee maanta adduunka la adeegsado marka la fiiriyo waxay ahaayeen laba dembiilayaal dagaal ayay ahaadeen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam